إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labaiyo labaatanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga ku soo dhowaada warka madaxdiisii magaalada garoowe waxaa ka taagan falal ammaan xumo ah oo qaarkood ay ku lug leeyihiin ciidamada maamulka puntland aqoon-yahan ayaa ka hadlay qalalaasaha itoobiya ka jira xilli iminka shaqadii laga eryey wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi oo muddo xabsi guri ku jiray mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa sheegay xarunta maamulkaasi ee garoowe in ay ku soo badanayaan khamriga oo xooggiisa ka yimaada gudaha dalka itoobiya xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalka oo si qarsoodi ah ku tagtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa dowladda ay ka mid tahay ku eedaysay inaysan tegi karin suuqaasi oo u muuqda madaxtooyada gaadiidleyda ka shaqaysa magaalada dhuusamareeb ayaa ka cawday lacago xaddaaf ah oo uu maamulka halkaasi ka jira ka dalbaday mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda iiraan ayaa gacanta ku dhigtay dad ay ku eedaysay inay basaasiin u ahaayeen yahuuda iyo dalal kale dalka labnaan waxaa weli ka socda iskudhacyo ka dhashay dibadbaxyo u dhexeeya ciidamada iyo dad ka caraysan qaraxii weynaa ee burburiyey qaybo badan oo ka mid ah bayruud u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labiyo tobanka bisha sideedaad sannada labada kun iyo labaatanka warkii oo dhammaystiran mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa nabadoon ku dooratay munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe aan idinku duwo waryaheena zakariya cumar oo warbixinta noo sii ambaqaada munaasabadan oo ahayd mid si hersare ah looga soo shaqeeyey ayaa waxaa kasoo qayb galay culamaa uddiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedka munaasabadda ayaa waxa uu ahaa in lagu caleema saaro nabadoon cusub oo ay yeelato beesha abubakar gaabane oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe marti sharafka lagu casuumay munaasabadda ayaa jeediyey hadallo kala duwan kuwaas oo dhinacyo badan taabanayay ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha abubakar gaabane macalin xuseen faraweyne ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa waajibka ka soo baxa adinka alla idinka dhigo anigana kii isaaran kii ka soo baxa alla iga dhigo waxaan leenaha mugga haddaan saddaan ka soo baxo horta walaalaha afghanisman amba heer hiiraan amba inta hadashoo dhan waa maqlayseen qof kasta waxay leedaha macallinkaan naga nabadoon waxaa keenaaya afghanisman waa curad afgaal ka soo baxo haddana abubakar gaaban curad waay hoggaan waa soomaalidu waxay tiraa mihima madax jiro amaja loo laabaa soo ma waxaa laydinka rabaa marka adeergaruun goob tagay kama dibna gadaal oga gadool manay tahay ood gadaal u gadoomi rabteen raayadaasaan qaadan raba anugu manaad gadaal u gadoomi rabteen adig kaleed qosaysaa manaa isoo dabakicii aakahaas iyo raayada iyo kitaabka iyo booshaa isku qaadan rabaa inaad dabakacdiin diyaar muu tihin yaa anuguna adikiidii hogaami afgaanla iraa abubakar soo dabakacaan ballan qaadaa berigi yaa adigu kale mid sameeyo ha hirina oo yaa ha hirina intaa samee soo bax anaa ididhahay ha hirina yaa ha hirina afghanisman waa maqlaysay macalin macalin fariga nabadoona calabiya waa maqlaysay suldaanka waa maqlaysay nabadoonkii adaa naga nabad arfax sheekshare waa maqlaysay adaa naga nabadooy fadhaha xaakeenaa mihim madax jiraa maja u laabtaan waa haddoo kitaab ilaahay taagan yahay oo raaya tawxiid taagan tahay inaan gaalka bilowna xaa diida wax diida maa jira war alla ka baqa subxaanau wa tacaala anugu heri maayo subxaanat ilaahi inahaa hunaa qaaciduuna ma jirto heri maayo sii socda dhihi maayo sidoo kale waxaa isna markiisa munaasabada ka hadlay imaamka guud ee beesha abgaal imaam maxamuud xaaji imaamka ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka ujeedka munaasabadan loo soo agaasimay isagoo dhanka kale ugu baaqay beesha abgaal inay ka qayb qaadato halganka jihaadka ah ee lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya haddii aan u gudbo gogosha way ka ballaaran tahay caleemasaar sheekh xuseen faraweyne waxbaa ula jira sababtoo ah waxaa isugu yimiday dadkii deriska ahay muslimka ahay waa qaraaba xariirin waa meel loogu tashanaayo kitaabka ilaahay sidii loo horumari lahaay loogu dhaqmi lahay si buuxda gacanta si toosa loogu qaba lahay rijaalan wa nisaa'an meel loogu tashaayo waaye kalama yara dhallinyaradii yaa taagan raggii jilweyntaa joogay ikhyaartii culummo udiinkii gabdhihii dhammaan way joogaan ujeeddada loo joogo maaha dalxiis waa meel kitaabka ilaahay loogu tashaa waxaan rabaa marka anoo ku hadlaya afka afgaal cismaan inaan u sheego xarakatul-shabaab almujaahidiin in halkaanu ay tahay tashi oy beesha afgaal cismaan waxgaradkeeda ee noqobadeedu ugu tashanayaan sidii kitaabka ilaahay kor loogu qaadi lahay cadowga ilaahay loola dagaalami lahay dalka afgaal degmooyinka ee tuulooyinka ou ka joogo looga kicin lahay sidoo kale dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade isagoona kula dardaarmay beesha inay si wanaagsan ula shaqayso nabadoonka cusub ay doorteen
inaan idiin mahal celiyo sida aad wax u abaabusheen iyo sida aad wax yeesheen waxaana rabnaa in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim hoggaanka aad lahaa jirteen ee aad abgaal ku hoggaamin jirteen maanta ayaad dhambihiisa qaadeen diintana waxaa iskale liman yuqaatil cidda u dagaashaa iskale diinta yaa leh liman yu- cidda u dagaashaa iskale diintan ninka u dagaalamay dadka ilaahay ku xukumay ummaddan amniga ku suga abubakar gaabanow markaa sanbuuqa abgaalaa tahay qof intaas ka go'an uma shaqaysan kartaa sanbuuqadaad abgaal ka maqneeda beriga haddaad ku kabteen afkaha loo jeediya xamar qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ku dadaalayaan doorashada nabadoon ku hogaamiyo shareecada islaamka magaalada garowe waxaa ka taagan falal ammaan xumo ah oo qaarkood ay ku lug leeyihiin ciidamada maamulka puntland warka iyo war kale oo ku aadan maamulka garowe oo sheegay in khamri uu ku soo badanayo gudaha magaaladaasi waxaa inoo diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim axmed barre oo ah guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban magaalada garowe ayaa ka warbixiyey xaaladda ammaan darre ee ka jirta magaaladaasi isagoona sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay magaalada ka dhaceen falalid ku ah ammaanka ugu horeyn waxa uu soo hadal qaaday dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland isagoona ka markhaati kaca in halkaasi lagu dhaco ganacsatada islamarkaana dadka looga furto mobaylada magaalo sideeda way iska yeelataa waxyaabo dembiyaahi way ka dhacaan dad waa la dilaa hanti waa la dhacaa waxyaabaha si joogta wax waa la dafaa laakiin wuxuu hadday ka soo bataan xadka caadiga ah ee dadku dulqaadan karo in tallaabooyin laga qaaday u baahan tahay laguma aqoon magaalada badankeeda dhibaatooyinkan laakiin marmar bay ka xigtay mar dhowr jeer oo anigu hadda aan xasuusto mar walba dadkan dembiilayaasha ahay dembiyada marar badan bay galaan maxaa la yidhaahdaa dadkii dhulka boobi jiray oo dhulkii qiimo dhacay sidaan hadda idiin sheegay waxaa laga yaabaa inay maaragtay iyagu ka mid yihiin dadka ammaanxumada samaynaya shaqooyinkana dhacdooyinkana way dhacaan inta hadda aad sheegaysid hal dhacdaad sheegtay wixii uun intaa raaca waa uun mobayl maxaa layidhahdaa ilmo yaryarah oo mobaylada iyo furanayo marba iyadoo ay dhici jirtay sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada ay ku soo kordheen maandooriyaasha uu ka mid yahay qamriga islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan ammaan darrada waxaa soo batay maandooriyaha oo khamrigu ugu tiro badan yahay way jirtaa xaaladahaasoo dhammi way jireen waxaa kaloo dhiirigeliyey dhallinyaradii oo baratay waxa la yidhaahdo balwadda baratay iyagoo yar yarah taasna ay sababtay maaragtay inay maxaa la yidhaahdaa baahi yeeshaan baahidina ay ku kaliftay inay maaragtay ay dadka ay baartaan marka arrimahaasoo dhan baa sababi kara magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxaa si joogtaa uga dhaca falal ammaan darro ah mana jirto ilaa iyo haatan waxa uu ka qabtay maamulka halkaasi ugu magacaaban puntland magaalooyinka ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamullada la shaqeeya ayaa waxaa ka jira xaalado ammaan xumo ah waxaana si aad ah looga isticmaala ammaandooriyaasha oo ay ka mid yihiin qaadka iyo waxyaabaha la midka ah aqoon-yahan ayaa ka hadlay qalalaasaha itoobiya ka jira xilli iminka shaqadii laga eriyay wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi oo muddo xabsi guri ku jiray warkan waxaanu haya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac iyadoo dalka itoobiya uu ka jiro qalalaaso sanadihii lasoo dhaafay soo socday kaasoo sababi kara in waddanku uu kala daato ayaa arrimahaasi waxaa ka hadlay suldaan maxamed garyare oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tilabadii ugu dambeysay ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa waxay ahayd inuu shaqadii ka ceeriyey wasiirkiisii gaashaandhigga oo qowmiyadda oromada ay labadooduba ka soo wada jeedeen suldaan maxamed garyare ayaa waxa uu sheegayaa in abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya uu yahay nin maqaal saar ah islamarkaasina oromada aan matelin oo jeebka amxaarada ku jira asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee iminka la raacdeeyey awalba uu ahaa nin xabsi guri ku jira ayna taasi u dhaantay in xilka laga qaado awoodana aanay gacanta ugu jirin ayna taasi u dhaantay tilaabada iminka la qaday oo ah in shaqada laga eriyey marka ninkan wasiir gaashaandhigga lamne oo ahaa ninkii ragga ka mid a asaasayaashii kacdoonka oromada naftooda iyo maalkoodan u horey uu ku jiro iyo waktigiisa lana rabay marka hore oramadu aaminsanaa inuu madaxweyne noqdo isaga iyo jawaar maxamed ayuu qaarna xiray qaarna xisbiga ka cayriyey wala raggii uga xooga badnaa marka taasi waxay kamid tahay uun talaxumo ay kula talinayso amxaaradu weeye siday aaminsan yihiin ragga aada ugu dhondolola siyaasadda oramada ama siyaasadda etoobiya oo qaar oramo yihiin qaarna ay soomaaliyiin awalba magacaa uu iska haystay laakiin xabsi dowlo xabsi guri buu hayo kama bixi jirin maaragtay gurigiisa xabsiga un baa la geyn dowliga iyo ofishaalka sida maxamed iyo maaragtay boraano iyo waxaan leeay jawaar maxamed iyo boraano iyo laakiin inuusan waxba ahayn awoodna lahayn maqaar saarna ahaa muddadii dambe waa muuqatay rabshadaha itoobiya ka dilaacay ee soo noqnoqday ayaa waxa ay sababeen in dad badan oo itoobiyaan ay dhintaan kuwo kalena ay dhaawacmaan xabsiyadana waxaa ka buuxa kuwo fara badan sidaasi oo ay tahayna xaaladdu ma qaboobin qolo walibana waxay haminaysaa in damaceedu uu hirgalo waxa ay soo taraya qowmiyadaha mid waliba ay doonayso in ay iyadu ayaheeda gooni uga tashato oo itoobiya ay ka madax bannaanaato suldaan maxamed garyare waxa uu sheegayaa inay suuragal tahay in itoobiya ay burburto ciddii rajo ka qabta siyaasadda itoobiya inay soo noqoto ama hagaagto laakiin ciddii ku faraxsanna waa mid rajo gelinaysa in ay itoobiya uun dumayso oo qowmiyada u kala jabayso qowmiyad walbana ay danaheeda ka tashanayso haddii ay dowlad noqon lahayd haddii cid kale ku darsan lahayd mana muuqato hadda xil wax la isugu soo celin karo oo afkiibaa juuqda gabay oo cid hadda u dhaqaaqayso nimankii awalba garabka siin jiro garabka u ahaa somalia waxay tirahdaa xiniyo kuwa kugu jira maa kuwa lagu garab taagan yahay oo geesaa lagala jo raganimadu marka tiina hadda ma muuqato oo meel xal laga gaadho ama laga xaliyo ma jiro haddii qowmiyadda oramada lagu xaliyey nin idinkaa baa la keenay dega oo joojiya dagaalka oo dalka xukuma maanta ninkii ayay aaminsan yihin usan iyaga ahayn laakiin loo soo seexiyey oo loo soo hosgeliyey marka iyana waa arrin aada runtii u fog in la daba qabto laga soo bilaabo sanadkii laba kun shan iyo toban ilaa iyo iminka oo la joogo laba kun iyo labaatan xilliyo kala duwan ayaa waddanka itoobiya waxaa ka dhacay kacdoonno iyo qalalaaso laakiin had waliba markii ay muddo socotay iyo xaajadu qaboobaysay taa micnaheeduse ma ahan in arrintii lasoo afjaray sawirka muuqda waxa uu muujinayaa in itoobiya mar ay boolbool u kala dhilqa doonto dadka itoobiyaanka ahi ma ahan kuwo isjacayl iyo walaalnimo iskula jooga laakiin waa kuwo qori caaradii la iskula hayo sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalka oo si qarsoodi ah ku tagtay suuqa bakaaraha ee muqdisho ayaa dowladda ay ka mid tahay ku eedaysay inaysan tegi karin suuqaasi oo u muuqda madaxtooyada xildhibaanad sacdiye oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa xilli ay ka hadlaysay caqabadaha ku horgudboon dowladda uu hogaamiyo farmaajo ayaa waxa ay soo bandhigtay waxyaabo asaas u ah dhibaatada haysata dowladda dhowr dembiyo oo ay ku sheegtay inay ka hor imaanayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee u dejisan ayay sheegtay inuu galay farmaajo kuwaasoo aysan jirin cid kula xisaabtantay mar ay soo hadal qaaday amni xumida haysata dowladda federaalka ayay sheegtay in dhowaan ay si qarsoodi ah ku tagtay suuqa bakaaraha ee degmada howlwadaaga waxayna tilmaamtay in bakaaro aysan dowladda maamulin shaqsi ka tirsan mas-uuliyiinta dowladdana uusan tagi karin waa sida ay hadalka u dhigtay ilaahay baan idinku dhaariyey maalin dhaweyta ani faamil baa soo salaamayay intaan indhaha xirtay baan bakaaro tegey wallaahi oo bilaahi baa waxa liigu dhahay naa maadan xildhibaanay saa u timi hallo ma bakaaro lagama shaqeeyo oo dowladda aan joogaa ma maamusho xildhibaanna ma geli karee qof iyo codka yaa loo qabanaya ma shayddaamo aan laga soo shaqeyn wallaan runta aan isku sheegno indhahaan xirtay bakaaro wallaahi inaan xildhibaan geli karin reerkii aan u tagay waa saseen inkaar alle kugu rid maxaa soo raacday ani bajaajaan raacay sidoo kale waxay sheegtay in baarlamaanka uu yahay mid fadhiid ah oo aanan shaqaynin waddanka qof kastoo soomaali ah wuxuu ku badbaadin karaa in meesha nagala saaro ay tiri xildhibaanad sacdiyo runta ama nabcaada ama jeclaada annaga baarlamaan baa nahay weligeen kama anu anigu ilacaada bulubruuf ma wato dadka baabuurta loo wada gaday gabdhaha lagu aaminsinaya kaalay ka noo ansixi bulubruuf baa la waxayna kulli wallaahi waa noodkaraysan yihiin tii murantana waa ka horkeenaya intii maalin dhaweyto lasoo istaagay darbi lasoo istaagay waxa la waa inaan waddanka badbaadiyo aniga haddaan waddan badbaadinayo two thousand seventeen baa ka bilaabi lahaa qof kasta oo soomaaliya waa inuu waddankaas wuxuu ku badbaadin karaa in nala remoove gareeyo waxaan anaga hadda baarlamaan baa tagnaa wallaahi oo bilaahi oo tolla inaan doorasho kaadno right now maanta wuu jiraa jinsiyadaha iyo kufsiga every day sharciyada intaanu keenaa nala ku dharbaaxay waxa aan ka shaqayna ma leh hadalka xildhibaaned sacdiyo ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka uu wakhtiga kusii dhammaanayo madaxweynaha dowladda federaalkana lagu adeynayo inuu doonayo muddo kororsi waad mahadsantaha cabdisamad gaadiidlayda ka shaqaysa magaalada dhuusa mareeb ayaa ka cawday lacago xaddaaf ah oo uu maamulka halkaasi ka jira ka dalbaday warkan waxaanuu diyaariyey maxamed cali aadan
banaanbaxan oo ay dhigeen wadayaasha mootobajaajta ee magaalada dhuusamareeb ayay uga cabanayeen lacago lagu kordhiyey wadayaashan oo ku lugeynayay wadooyinka magaalada ayaa ku dhawaaqayay hadallo ay kaga soo horjeedaan lacagaha xaddhaafka ah ee lagu soo siyaadiyey qaar ka mid ah oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in la beegsanayo oo keliya wadayaasha mootobajaajta lacag ayaa naloo sheegay lacagtaas noogu badan tahay naga yareeyaanina waana laga diiday marka waxaan ka cabanaynaa waxa waaye gaadiidleyda kale nalama qabto mar kasta keligana barnaamijkaasna u dhacaa saddex jeer hadda kahor nala xareeyey oo wax naloo sheegay la arkin waa markii afaraad markaan gaadiidleyda kale waa joogaan lama taabto waxba lama saarin waxaan ka cabanayna waxa waaye sharcigaas oo aan saameynaynin gaadiidka kale aan keligeen gooni nagu ah weye waxa aan diidana oon kaa cabanayno hal shaksi dembi ou leeyahan waxaan u wada xirannaha annakoo boqolnina waa baadil annaka ma aana diidin canshuur diiwaangelin ma diidin laakiin wax baadila qaado mayno mana qaadan doonno mana qaado karno gaadiidku waa isku xaquuq gaadiidku haddii wasaaradu soo saartay iyo haddii sistamka la soo saareen waxaan rabnaa gaadiidka wax saameeya oo loogu yeero oo xafiis leh oo sharci leh oo ogeysiis leh wax aan ahayn ma aqbalayno qaar kale oo ka mid ah wadayaasha ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin musuq maasuqa lagu hayo iyagoo ka dhawaajiyey inta ay la eg tahay lacagta lagu kordhiyey waxaan ka midnaha dhalinyarta mootoleyda ee magaalada dhuusamareeb ku xoogsata ilaa iyo haddeertaa xaqdarre ayaa nagula haystaa afar maalmood ayaa xaqdarre nagula haystaa wax ay ku xiran yihiin xoolaheenni iyo wixii aan hantida ka soo bixin ilaa iyo hadda nalooma sheegin inaan shaqaysanaan u soo baxno ilmaa naga baahan ilaa xilligan annagoo intaas ka daba wareegayna haddana waxaa naloogu xijiyey inna la yidhi soddon doollaroo lacagah iska bixiya oo waxay ka jeedo iyo waxay u jeedda anna aqoon ilaa xilligaan oo qof fahansan aan nalagu arag markaan raadinnay waxaan nidhi maxay tahay soddonkan doollar nala yidhi diiwaangelis waaye diiwaangelis waa la yaqaan wuxuu yahay gaadiidka wix laga qaado qaybta aan leennaha annagu qaadanayna laakiin musuqmaasuqnimada iyo sida dadban ma yeelayno mana yeeli doono wadayaasha gaadiidka iyo mootobajaajta ayaa ku dhibqaba goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyadoo marar badan ay askarta dowladda federaalka dileen dhallinyaro ku shaqaysanaysay mootobajaajta dowladda iiraan ayaa gacanta ku dhigtay dad ay ku eedaysay inay basaasiin u ahaayeen yuhuudda iyo dalal kale sarkaal u hadlay garsoorka dowladda iiraan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shan ruux oo u dhashay waddanka iiraan kuwaas oo lagu eedeeyey inay ahaayeen basaasiyiin u shaqaysa yuhuudda ingiriiska iyo jarmalka laba ka mid a eedeysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi min toban sano ah sida uu sheegay gulaam xuseen ismaaciil oo u hadlay garsoorka maamulkaasi mascuud musaaxib oo ahaa xoghayaha guud ee jaaliyadda iiraan kana mid ahaa dadka la qabtay ayay dowladda ku eedaysay inuu u shaqaynayay oo uu basaas u ahaa sirdoonka yuhuudda ee muusaada shahram shirqani ayaa lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa hay-adda sirdoonka ingiriiska uuna isku dayay inuu shaqaalo u qoro hay-addaasi afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in sharqani uu bixiyey macluumaad qarsoodi ah oo ku saabsan qadaraasyada bangiga dhexe ee iiraan iyo wasaaradda gaashaandhigga iiraan ayaa sanadkii hore riday xukuno dil ah oo kadhan ahaa dad ay ku eedaysay inay ka tirsanaayeen shabakad basaasiin ah oo u shaqaynaysay hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da ugu dambayntiina dalka lebnaan waxaa weli ka socda iskudhacyo ka dhashay dibadbaxyo u dhexeeya ciidamada iyo dadka caraysan qaraxii weynaa ee burburiyey qaybo badan oo ka mid ah bayruud wadanka lebnaan waxaa weli ka soconaya iskudhacyo u dhexeeya dibadbaxayaal iyo ciidamada ammaanka wadooyin badan oo ku hareeraysan xarunta baarlamaanka ee beyruud agagaarka dekada burburtay ayaa lagu arkayay dad badan oo ka caysan qarax gallaaftay nolosha dad badan oo ka dhacay gudaha dekada kaas oo burburiyey qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha bayruud banaanbaxyaasha caraysan ayaa ku dhawaaqaya halkudhiga ka dhan ah dowladda iyagoo dalbanaya in gebi ahaanba meesha laga saaro guud ahaan dadka ku lugta leh musuq maasuqa hareeyay hay-adaha dowladda warbaahinta ayaa soo tabisay in ciidamada amniga ay rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku ridayeen mudaaharayaasha si ay uga fogeeyaan albaabada waaweyn ee baarlamaanka waxaana maalintii shanaad galay isku soo baxyada ka socda waddanka tan iyo markii uu ruxay qaraxa dekada bayruud dibadbaxayaasha ayaa dalbaday inay goobta banneeyaan golaha wakiilada ee ay hogaamiyaan nabihi baari iyo madaxweynaha dalka lebnaan iyagoo ku dayanaya sida aakhirkii uu isku casilay ra-iisul wasaarihii lebnaan horaantii bishan waxa ay maalin naxdin leh u ahayd dadka ku dhaqan lebnaan sababtoo ah waxaa bayruud ruxay qarax weyn oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo ruux halka isbitaalada la dhigay in ka badan lix kun oo dhaawac ah waxaana la la'yahay boqolaal kale oo qaarkood ay ku hoos jiraan dhismaha guryaha ku dumay qaraxyada warkii subaxnimona dhegaystayaal saaka waa naga intaa cid wadaafan ah waxa ay ka heli kartaa barta aalada internetka aynu ku leenahay radio alfurqan dot com